أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weeraro cagmarin ah ku qaaday xeryo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa bayaan ku faahfaahiyey khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee saaka ka dhacay deegaano ka tirsan jubbada hoose odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada jubbada hoose ayaa si weyn u bogaadiyey weeraradii lagu xasuuqay maleeshiyaadka riddada maleeshiyaadka maamulka shahaardirirka jubbaland ayaa ku fashilmay iskuday ay ku doonayeen inay ku marin habaabiyaan jabkii maanta ciidankooda ka soo gaaray furimaha dagaalka kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo golaha nuqabada wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaanka kunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose bulshada ku dhaqan degmada jilb ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ka hadlay muntaqihii ku soo gabagaboobay degmadaas iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar cagmarin ah ku qaaday xeryo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen ee deegaano ka tirsan wilaayada jubbada hoose ismaaciil salaad guleed ayaanu umurtaasi ka waraysanay aad baad u mahadsan tahay walaalka Een, saakay ciidanka mujaahidiinta waxa ay weerar cagmarina ku qaadeen ilaa saddex saldhig oo maleeshiyaadka riddada ay dhowaan ka samaysteen deegaanada kale ah buulaxaaji harboole iyo sidoo kale deegaanka miido oo dhammaanba ka tirsan wilaayada jubbada hoose weeraradan oo ahaa kuwo cagmarin ah ayaa allah fadligiis ciidamada mujaahidiinta waxaa u suura gashay inay cagta mariyaan oo ay la wareegaan saldhigyadii murtadiinta Een, khasaaro xoogan ayaa cadowga ka soo gaaray dagaaladii maanta ka dhacay deegaanadaasi Een, taliska ciidanka mujaahidiintu bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in koob iyo toddobaatan askari oo murtadiin ah oo ay saraakiil ku jireen lagu dilay dagaaladii maanta tirayntaa ka badanna lagu dhaawacay xaaladda goobihii maanta dagaaladu ay ka dhaceen ee deegaanada buulaxaaji harboole iyo miido ayaa dhammaanba degan waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta xeryihii murtadiinta ee saaka la xasmiyey ayaa waxaa daadsan meydadka maleeshiyaadka riddada waxaana sidoo kale jirta in hoodka deegaanadaasi mujaahidiintu ay ku baacsadeen maanta maleeshiyaadkii ka firxaday dagaalada Een, walaalka sidoo kale waxaa xusid mudan in maleeshiyaad murtadiin ah oo kasoo baxay magaalada kismaayo ee deegaanada hoos yimaada ay isku soo dayeen inay usoo gurmadaan maleeshiyaadkii riddada ee lagu xasuuqay deegaanka buulaxaaji laakiin mujaahidiinta ayaa kamiino la beegsaday kamiinadaasina waxay ka kala dhaceen deegaanada yoontooy iyo sidoo kale deegaanka cabdala biroole oo labaduba dhaca duleedka magaalada kismaayo mid ka mid a kamiinadaasi gaaraan kamiinka ka dhacay deegaanka cabdala biroole waxaa lagu dhaawacay mid ka mid a wasiirada ee maamulka riddada jubbaland gaar ahaan wasiirka waxay ugu yeeraan awqaafta ee maamulkaasi kaasoo dhaawac halisa uu gaaray sidoo kale askar fara badan oo la socotana waa lagu dilay waa qaar kalena waa lagu dhaawacay sidoo kale deegaanka yoontoy kamiinkii ka dhacayna askar fara badan oo murtadiinaha ayaa lagu dilay kuwo kalena waa lagu dhaawacay Een, marka laysku geeyo tirada maanta lagu dilay murtadiinta sida taliska uu sheegay dagaaladii xasminta iyo kamiinadii waa koob iyo toddobaatan murtadiin ah waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato waad mahadsantahay walaalka ismaaciil taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa bayaan ku faahfaahiyey khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee saaka ka dhacay deegaano ka tirsan jubbada hoose sida uu ku warramayo walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee jubbada hoose lix iyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo lix hijriga labiyo labaatanka julaay laba kun labaatan iyo afar ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo isniina weerar cagmarina ku qaadeen saddex saldhig oo ay murtadiintu ku leeyihiin deegaano ka mid a wilaayada jubbada hoose saddexda saldhig ee mujaahidiintu ay weerareen ayaa kala ah kow saldhigga deegaanka harboole oo sagaashan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan kismaayo labo saldhigga deegaanka buulo xaaji oo siddeetan kilomitir koonfur galbeed uga beegan kismaayo saddex saldhigga miido oo sagaashan iyo shan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan magaalada kismaayo saddexda saldhig ee mujaahidiintu cagta mariyeen waxaa ku kala sugnaa ciidamo murtadiin ah oo isugu jiray waxa loogu yeedha federaalka iyo kuwa jubbaland ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyada saddexda ah ee la weeraray waxay gaarayeen laba kun iyo shan boqol oo askari kuwaasoo qayb ka ahaa duulaanka ay shahaadala dirirka ah ee silibiyiinta iyo murtadiinta ku soo qaadeen dalka iyo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah dagaalka waxaa qayb ka ahaa diyaaradaha siliibiyiinta kuwaasoo hawada ka taageerayay murtadiinta balse allaah fadligii mujaahidiinta ayaa ku taqadumay difaacyada cadowga dagaalka kadib mujaahidiintu waxay allaah fadligii si buuxda ula wareegay saddexdii saldhig ee ay murtadiinta kaga sugnaayeen deegaanada harboole miido iyo buulo xaaji dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay murtadiin gurmad ahaa uu marayay deegaanada yoontooy iyo cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo khasaaraha xooggan ee cadowga lagu gaarsiiyey weerarada cagmarinta ah ee ka kala dhacay harboole miido buulo xaaji iyo kamiinada ka kala dhacay deegaanada yoontooy iyo cabdalla biroole dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa toddobaatan iyo kow murtad oo lagu dilay weerarada cagmarinta ah iyo kamiinada lagu beegsaday gurmadka waxaa kaloo jira dhaawacyo intaa ka badan cadowga goobta lagu dilay iyo kuwa lagu dhaawacay waxaa ka mid ahaa saraakiil iyo mas-uuliyiin muhiim u ahaa dagaalka ay shahaadaladirirka ah ee ay saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya kuwaasoo rasaasta mujaahidiintu haleeshay waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalka kula wareegeen gaadiid hub iyo saanad ciidan oo cadowga laga qanimaystay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan ku qaadayaan inay sii wadi doonaan jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraan cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون mahadsanid abu xasaan maleeshiyaadka maamulka ashaaladirirka jubbaland ayaa ku fashilmay iskuday ay ku doonayeen inay ku marin habaabiyaan jabkii maanta maleeshiyaadkoodu ka soo gaaray furimaha dagaalka maxamuud sheekh axmed toshow ayaanu ka waraysanay jazaaka allahu khayran walaalka abuu sheyba bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta waa maalin isniinah taariikhna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri ciidamada mujaahidiintu waxay fuliyeen howlgallo barakeysan oo cagmarin ah oo lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku kala sugnaa deegaanada buulo xaaji harboole iyo miido oo ka wada tirsan wilaayada jubbada hoose waxaana allah mahadiisaa in weeraradii maanta dhacay ay qeybkan u qaninayaan weerarada taariikhiga ay geli doona diiwaanka taariikhda islaamka waxaana weeraradii maanta ay ahaayeen weeraro aan hore u dhicin oo hal mar dhowr xero iyo dhowr deegaan cadowga allah duulaan ku sugnaa weeraro cagmarin ah mujaahidiintu ay kula jirmaadeen maamulka ridada isku magacaabay jubbaland ayaa wuxuu isagu isku dayay inuu marin habaabiyo jabkii maleeshiyaadkiisa kasoo gaaro weeraradii maanta ka kala dhacay saddexdaasi deegaan oo ka wada tirsan jubbada hoose marin habaabinta iyo kabeen sheegidda wixii dhacay maamulka ridada jubbaland waxay ka gaartay in uu soo bandhiga muuqaalada meydadka maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu laayay weerarada maanta ka kala dhacay buulo xaaji harboole iyo miido muuqaalada ay baahiyeen waxay ku sheegayaan in meydadkaasi dhulka daadsan ay yihiin mujaahidiinta iyagoo doonaya in ay qariyaan jabkii xooganaa ee kasoo gaaray weerarada cagmarinta ee maanta halkaasi ka dhacay iyo iyo sidoo kale in maleeshiyaadkooda murtadiinta ah intii cagooda ku baxsatay iyo inta meelaha kala joogta ay ka qariyaan xaqiiqda wixii halkaasi ka dhacay walaalka waxaa xusid mudan maleeshiyaadkii murtadiinta ee maanta lagu laay weerarada ka kala dhacay saddexdaasi deegaan waxay isugu jireen maleeshiyaad laga kala keenay muqdisho soomaali galbeed oo ah dhulkan xabshida etoobiya xoogga ku haysata ee gumaysiga weli ku jira qaar laga keenay kismaayo iyo qaar dowladda liibiyada kenya ay soo tababartay oo halkaasi la keenay marka waa maleeshiyaad aan is-aqoonin marka is-aqoonis la-aantooda waxay sababtay in maleeshiyaadkii ku halaagsamay weeraradii maanta dhacay in intii badbaadiyey iyo intii markaas xerada aan joogin oo deegaano kale ama kismaayo joogtay ay ka dhigaan ay muuqaalo soo duubaan maleeshiyaadka meedadkooda iyagoo dhahaya waa kuwaan argixisadii waa al-shabaab weeye weerarkii maanta ay ku leynay waxaa la yaab ah oo xaqiiqa ah qof kasta oo daawan uu dareemi karaa weji murtad iyo weji muslim iskuma eka waa loo jeedaa murtadiinta meedadkooda meesha daadsanyaa baktooda daadsanyaa wejiyada wejiya doonfaaray ogyihiin weji muslimna waa taqaan waa weji nuuraya marka waxay isku dayaan marka inay maran habaabiyaan oo ay maleeshiyaadkooda been u sheegaan balse allah mahaddiise waxaa in cadowga in yaqulu ilaa kadiba isagoo been sheegaya haddana qaarkood afkooda ay ka qiranayaan dhibaatada meesha halkaasi ka dhacday hadda muuqaalkan ay baahiyeen mid ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta oo codka ku dhex jira wuxuu leeyahay aga kuwaan waaba raggeynay macnaha wuu aqoonsaday inay yihiin ciidamadaha meesha daadsan meedadka ah in yihiin ciidankoodii oo xerihii ay isla joogeen bal aynu wada dhegaysanna askariga murtadka iyo carabkiisa wuxuu ka qiraya iyo muuqaalka murtadiinta ay baahiyeen oo ay ugu talagaleen in ay ku maran habaabiyaan maleeshiyaadkooda qariyaan xaqiiqda rasmiga ee halkaasi ka dhacday
qaybta kalena waan idiin soo duubi doonaa warde waxaan waa raggeedii deliyow
walaalka waa taasaa waan wada maqalnay qiraalka ah in murtadiintaas meesha midadka yaalla oo ay cadowga leeyihiin waa ciidankii mujaahidiintana soo weeraray ay yihiin isla maleeshiyaadkooda murtadiinta ama haysii qaanaan ama is aqooni laakiin waxaa xaqiiqa ah labada kun ka badan ciidanka halkaas kuu keenay isma yaqaanaan marka walaalaheen jeeshka wilaaya islaamiga ee jubbada hoose allah subxana watacaala ha idin barakeeyo walaalihii idinka shiida allah shahaaduu ha ka aqbala inta idinka dhaawacanta allah subxana watacaala ha u boogadhayo oo caafimaad degdega allaha siiya dembigiin iyo dembiga waalidkiinna allah subxana watacaala ha dhaafa sidoo kale wilaaya islaamiga ee jubbada hoose maamulkeeda iyo bulshadeedaba waxaan leenahay allah subxana watacaala ha idin barakeeyo ciidiina iyo dhulkiina maanta si u noqday meel lagu farxay allah subxana watacaala saas ha idinkaga dhiga cadowga meeluu ku lacdo oo ku baaba'a allah ha idinkaga dhiga galgaduud iyo mudug waxay ahayd meel murtadiintii kusoo duushay u noqotay qabuuro jubbada hoosena insha allah waxay noqon doontaa jaxiimadii mujrimiinta sidii maanta u bilaabatay ayayna ku socon doontaa halyeeyada jubbada hoose waxaan leenahay jeeshka islaamka ee jubbada hoose waxaa tihiin jabal jihaad oo ummadda ku wada jiifta jiha walba oo mujrimiinta ku baagsataan jiliil baa idin hiil ah abuujahalka soomaaliya waa axmed madoobe iyo inta junuudda u ah iyo saliibkay jeebka ugu jiraan mid aad jeebeysaan iyo mid aad jilbaha ka jirtaan ka dhiga jiliilna ha idin waafajiyo jazaakum allahu khayran ayaan leenahay jeeshka islaamka ee jubbada hoose wa jihaadukum mubarak mahadsanid walaalka tooshow kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga shabeellada hoose iyo golaha nuqabada wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaanka kunyo barrow ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa siyan baqaadaya warbixintan waxa uu ahaa kulan ay barbar socotay dowra diini ah uuna dhexeeyey odayaasha dhaqanka wilaayada shabeellada hoose iyo mas-uuliyiinta wilaayada kaas oo intii uu socday looga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin in cadowga hal meel looga soo wada jeesto in sare loo qaado dacwada iyo in la walaaleeyo beelaha dega wilaayada kulanka oo intii uu socday lagu gorfeeyey arrimo muhiim ah ayaa gebagabadii laga soo saaray bayaan ka koobnaa ilaa laba iyo toban qodob kow waxaa la isla qaatay in la xoojiyo ku dhaqanka shareecada islaamka labo waxaa lagu ballamay in si buuxda loo garab istaago jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal saddex golaha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose waxay soo dhoweynayaan howlgallada ay wadaan xarakatu shabaabulmujaahidiin ee lagu naafeynayo cadowga allah afar waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ee dega gobolka shabeellaha hoose inaysan ku kadshoomin dhagarta cadowgu u maleegayo intaasi kadib waxaa martay sharafkii kulanka ka hadlay ka mid ahaa guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada shabeellada hoose ugaas ibraahim moxamed isaga oo si kulul uga hadlay xasuuqii ciidanka yugandha ay ka geysteen degmada buulamareer ilaah baa idinku dhaari in ugandha maantay buulmareer oo dad toorey ku gowracdo haddana ninkeeda ay gowracdo haddana nin kale ay mergi ku disho oo dhammaan haddana jijibiso nin kale intay qawadasay u garaayso oo sakaraada ka tagto haddana laga daba qaado waa laba arrin oo naxdin leh ummadda ka dhimatay dadkaas oo ka dhintay oo gaaladaa laysay waxaan leenahay ilaahay weynaa waahidkaa sabar ima allah siiyo ilaahay laga aaray ilaahana tuso annagoo gaalada go- gagowracayna oo muslimiinta uga aarayna allahana tuso ikhwaani gaaladu waxay la go- dadkan la jijibinaysaa waa ciil iyo ama kaag ayay ku dhacay gaalka la yidhaahdo een ugandheeska ah kambaana uu ka hadlayo baa wuxuu yidhi haddii waxaaba dhib loo geysanayo gabdhaha soomaaliya waa in loo geystaa maaha buri gabdhaha in loo geysto gaalkaas waaye gaalka maanta ee sameeyey ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray waaliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan wuxuuna sheekhu odayaashii kulanka soo xaadiray kula dardaarmay in shaqooyinka loo igmaday ay si hufan u qabtaan kuna dadaalaan walaaltinimada iimaaniga ah waxaan kaloo odayaasha kula dardaarmi lahaa jazaakum allahu khayran maadaama shaqo lahaayo cadaalad in la sameeyo oo dadka loo cadaalad sameeyo cadaaladda waa shay muhiim ah aakhiraa naga dambaysa qof kastana wuxuu shaqaysto ilahay la hortegi doonaa waxaa kaloo insha allah tacaala la- nagala rabaa dadka muslimiinta ah ama ilada ka nahay oo horjoogaha u nahay inaan walaaleyno dhowrsoonaanta iyo xalaal miirashada aan ku dadaalna insha allahu tacaala maadaama shaqooyin lahaayo in dhowrsoonaanta iyo xalaal miirashada lagu dadaalo ayaana laga rabaa waxaa kaloo insha allah taala la rabaa ikhwaani si hore loogu ballamayba dacwada in la xoojiyo go-aanada ka soo baxay kulligii oo qoraalna waa haysataan waxaa la rabaa insha allahu tacaala in laydinka arko deegaanada aad ka imaateen iyo meelaha waxa weyaan aad degantihiin in laga arko iyadoo dugsiyada ay furnaayeen qabaa'ilkii loo dareerayo maraakista inta badan haddee mogtahay dacwooyin iyo deegaanada way ka jiraan meelahaba fog in waxa weyaan dugsiyada laga hergeliyo sidii qabaa'ilada qaar ay sameeyeen ay ku dhiiradeen waxaa la rabaa insha allah inta hartan in ay ku daydaan kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada wadatashiga ah ee maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka iyo hogaanka qabaa'ilka ay wax iska weydiiyaan sidii meel fog loo gaarsiin lahaa diinka iyo in laga wada qayb qaato ka hortaga cadowga kusoo duulay diinta dalka iyo sharafta ummadan muslimka ah mahadsanid cabdiqani ugu dambayntii bulshada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ka hadlay multaqii ku soo gabagabay degmadaas iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen dadku cismaan axmed duubow ayaa ahay warbixinta warkan boqolaal ka mid ah bulshada reer jilib oo maalmo iyo habeenno si wanaagsan ula socday mowduucyadii lagu bixinayay multaqihii shanaad ee lagu qabtay magaalada jilib ayaa qaar ka mid a dadkaasi waxa ay u dareen warrameen warbaahinta islaamiga ah ee landalus iyagoo ka hadlayay waxyaabihii ay ka faa'iideen multaqaha waxaana sidoo kale ay dadkaasi ka wada sinaayeen codsiga ah in marar kale loo qabto multaqo noocaasi oo kale ah kaas oo kor loogu qaadayo wacyiga aqooneed ee bulshada ayna sidoo kale ka helayaan faa'iidooyin aan la soo koobi karin
anigoo ka mid ah dhallinyarada magaalada jilib waxaa noo soo dhammaaday multaqi cilmiyeed ballaaran oo ah kii shanaad ee lagu qabto gobolkan aan ku noolnahay haddaan soo koobo waxaa ka mid ah ashucuur bilmas-uuliya in mas-uuliyad la dareemo qofka muslimka ah mas-uuliyadda ka saaran diintiisa islaamka ah fii shataa majaalaatiha waxaan kaloo ku qaadanay alwaaqic alislaami iyo nasriga soo ifbaxaaya jazaahum allahu khayra aljazaa waxaan leenahay ka codsanaynaa wilaayada inay noo soo celceliyaan multaqahan oo muxuu faa'iidadiisa gooniha wato maasha allah ilaahi subxaana watacaala ayaa ku mahadsan allihii noo fududeeyey multaqaha inuu noo soo gabagaboobo waxaan u jeedaa ummad u diyaargarowday in em, islaamka sharafta uu lahaa iyo qiimaha uu lahaa ay soo celiso marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaha in arrinkaas uu noo suurtagalo Een, waxaan u jeedaa insha allahu tacaala in wax badan ay iska bedeleen qaaca ummadda oo wax badan aan ka faa'iiday waxaan qaadanay multaqa noo socday saddex waxaan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah tarbiyadda awlaadda ayaan ka faa'iidnay waxaan ka faa'iidnay akhlaaqda een gabadha muslimadda ah een waxaan rabi lahayn inaan mar walbana noo soo celceliyo multaqahaas aad iyo aad iyo aad iyo aad baan nooga faa'iidnay alxamdulilah alxamdulilah ilaahayo mahad u sugnaatay walaalaha soo diyaariyeen way mahadsan yihiin waxaa ka mid ah waxaa qaadanay alakhlaaqu mir'atu lmuslima almir'atu walxijaabu sharci fadlu lxijaab شروط الحجاب وحكم ده الاستيعاب الجمع البدن ألا يشبه لباس الرجل وحاكم ده وحيابها كفايدني فضائش أولي حجابك حجابك فضائش أولي وحاكم ده طاعة لله والرسول الحجاب إيمان الحجاب ظهارة الحجاب عفة يا الحجاب سترة يا الحجاب حياء انت سأيحكم ده وحيابها عن كفايدني muddadii uu socday multaqaha waxaa ka qayb qaadanayay oo casharar kala duwani ku lahaa inta badan mashaa'ikhda waxaana multaqahaasi uu ahaa mid ay si weyn u mahadiyeen guud ahaanba bulshada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته